Agab isboorti oo kala duwan ayaa lagu wareejiyay maayarka magaalada Beledweyne taasi oo loogu talagalay in loo qaybiyo 12 kooxood oo ka qaybgali doona tartan ciyaareed dhawaan ka bilaaban doona magaalada Beledweyne. Tartankan oo ay soo qaban qaabisay shirkadda Azul ayaa waxaa loogu magac diray Azul Cup waxaana tartankan soo dhaweeyay maamulka iyo bahda ciyaaraha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Qaar ka mid ah maamulka Azul Sports ayaa ka warbixiyay kooxaha tartanka ka qaybgali doona.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim maanta waxaan joognaa xafad qurux badan waxaa maanta meeshaan agab qurux badan oo ka kooban toban naadi lagula wareejiyey maayarka magaalada Beledweyne agabkaasoo ay wareejinaysay tv-ga Azul oo runtii maantana goobjoog ka ahaa agaasimadiisa runtii agabkaas maayartii la wareegtayna waxaa lagu wareejiyey toban kooxood oo maanta meesha goobjoog ku heeday runtii marka waxaan ugu baaqaynaa tv-ga Azul horumarka uu ka haayo magaalada Beledweyne dhammaan Soomaaliya horumarkiisa maayarka magaalada in lagu soo dhaweeyo wariye Najiib Cabdiqaadir iyo sidoo kale inaa maayarka isla maayarka agab ku wareejino maayarkana ay agab kusii wareejiso ururka kubadda cagta gobolka iyo kan degmada tartankan waa tartan aan ugu gol leenahay in shirkadaha magaaladan beledweyne qaybta ka ah inay challenge badan ay sameeyaan dhalinyarada macnaha hadday xifaalta dhalinyarada helaan wax badanaa loo qabanaa macnaha azulna waa shirkadii ugu horeysay ee magaaladan beledweyne tartan ku qabata tiifiye badan oo soomaaliya ka dhisanaa jira waa tiifigii ugu horeeyey ee halkan tartan ku qabta tartankan qaab life a u daawan doon ayaa u daawan doontiin oo aan kusoo kordhin doonaa weli beledweyne life ma ka dhicin laakiin qofka maanta beledweyne ka maqan oo xitirmaayarka hadday ciyaaraha qaar u gambiso si toosay ugu daawanay facebookgeeda ayadoo azul t v ka daawanaysa iyo azul sportis aad iyo aada u mahadsantihiin dhanka kale maayarka magaalada Beledweyne Nadar Tabax maalinha ayaa ka mahad celisay agabka isboorti ee lagu wareejiyay isla markaana sheegtay in isboortiga qayb weyn ka qaadanayo isdhexgalka bulshada iyo nabadda dhan soomaaliya oo dhan magaalo kasto isteed kasto gobolka banaadir aa u weyn qof sboortiska qofka kaleeto sboortiska saaxiib uu leeyahay ilmo adeeray yihiin family yihiin kaluusa yihiin kama qabo maaragtay wax oo waxdaarad kama qabo waxay aaminsan yihiin macalinka tababaraha maxaa la dhahay ilmaha ugu yaroo toban jirka oo banoorga dheelaa kulli waa hal famil familkaasaa hooyou ahaa aniga aadaan u mahadsantihiin isleehay taas aan toban jirka ugu muujinayo inaan garab ahay aan lixdan jirka isboortiskaana garab u ahay beledweyne dadka degan waxaa ka codsanayaa haddii ay wax jiraan incase ay wax jiraan isboortiska inay midoobaan sababtoo ah waxaa danta magaaladaan ku jirtaa mid inay ahaadaan isboortiska sidiisaba hal miduu ku fiican yahay qabiil ma laha qolo ma laha siyaasad ma laha hal qabiil oo isboortis la yidhaaha waa tiimka dhalinyarada ah oo meediyaha aada uga caawiyo sboortiska oo tviyada kala gedisan leh ama facebookyada leh ayagana waxaan le waa mahadsantiin magaalada beledweyne waa magaalo sboortis laacibiin waaweyna kasoo baxday haddana waxaan rajeynaa kuwo cusub inay kasoo baxaan markasta garab keenaana azulna waxaan le mar labaad waa mahadsantiin tartankan oo ay soo qaban qaabisay shirkadda azul ayaa qayb weyn ka qaadanayo isdhexgalka dhalinyarada ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan